sidii aad warkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho ugu yaraan toban qof ayaa dhimatay labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay kolonyo gawaari wafdi ka socday dalka qatar xubnaha wafdiga qatar ayaa ka badbaaday qaraxaasi hayse yeeshee kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaha v o axmed xasan colaad ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho qarax xooggan ayaa maanta barqanimadii hore ka dhacay meel kaabiga ku hayda isgoyska kilomitir for dhinaca degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana xaaladdu ay noqotay mar qura markii qaraxaasi uu dhacay sida tan qaraxani oo loo adeegsaday gaari yar oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa la sheegay in lala eegtay gabaari ay wateen samafalayaal u dhashay dalka qatar balse la tilmaamay inaana waxyeella ka soo gaarin dadkaasi samafalayaasha ahaa goobtuu qaraxu ka dhacay oo ahayd meel mashquul badan ayaa inta badan dhibaatadu qaraxu waxay waxyeella ka soo gaartay dad rayid ah waxaana intaa la ogyahay ku geeriyooday in ka badan toban qofood halka labaatamiye kalena ay ku dhaawacmeen oo la dhigay cisbitaalada muqdisho waa kan qof goobjooga ahaa oo ka hadlaya waxay indhihiisa ay qabteen markuu qaraxu uu dhacay kadib kilmitirfor shaleem doctor agteeda baabuur maraya nooca saarif layidhaahdo iyo dadka boosteejada waa taqaaniin meeshaan aliya boosteejada madiina iyo dadkii gadanaya cabitaanada ayaa waxaa soo maray wafdi oo markaas la soo shiray wasiirka arrimaha gudaha oo turki inay caddaan yihiin ma aqaan gaarigaas madow ay wateen afna gaarigaana nabasugudda iska leh wiil sargaala ku dhintay gaarigaasna raggii saarna halnaa dhaawacmay u badbaadeen wax alla wixii meesha marayay wax gogo'ay iyo wax dhaawacmay iyo wax qarxay noqdeen hal qof oo ka badbaada ma dhimashada waxaan ku qiyaasayaa ilaa shan iyo toban qof aniga lix anaa aqaanaba lix dadka masaakiinta cabitaanka gata waaye laba waa laba tuugsato habar waa meesha habar maraysay marka dadka baabaayo dad masaakiinoo badan yihin boqol kiiba boqol cabdi maxamuud warsame waa guddoomiyaha degmada hodan ee magaalada muqdisho wuxuuna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu horreysay ee soo gaartay goobtu qaraxu ka dhacay wuxuuna sharxayaa sida ay wax u dhaceen inkasta uusan sheegi karin inta dhimasho iyo dhaawac halkaa ka dhacday meeshaan waxaa ka dhacay qarax waa ujeedaan dad waa ku dhintay dad waa ku dhaawacmay baabuur waxbaa ku gaaray laakiin ilaa tirakoobkii rasmiga ahaa weli lama hayo meydkii aan aruurinaynaa dhaawacii aan qaadaynaa markaan intaasoo dhan aan ogaanno yaan dhihi karnaa intaasaa ku dhimatay kuna dhaawacantay laakiin waxaan idiin sheegaa oo kaleeto waxaad og tihiin maalmo dhowa jeedku waa xiraaye shacabku waa qaylyay waxay lahaayeen war maxaa naloo cadibaa maxaa naloo keeni dawladdu waxyaalo badan oodnaan idinku ogaynay og tahay intaan ka badan yaa la fiirshaliyey oo dhici lahaa haddaan arrintaas laga hor tegin marka arrintaan qaraxaasaa dhacay dadna waa ku dhintay dad waa ku dhaawacmeen gaadiid waa ku dhaawacmay marka arrintu halkaasay mareen sidoo kale waxaa qaraxaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuuna uu sheegay in qaraxaasi lala beegsaday dad samafalayaal ah balse aysan waxyeella ka soo gaarin wuxuuna sheegay inay qaraxyada noocaasa ay maleegayaan dad oo ugu yeeray dhagarqabayaal isagoo shacabkana ka codsaday inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maanta waad ogtihiin maxaanku idhaha nambar afar shilka ka dhacay halkaas oo maxaanku idhahdaay dad muxuu ah aan soomaali ahayn ee walaalo ah oo dalka u yimiday inay dadka soomaaliyeed wax u qabtaan oo ay kaalmeeyaan oo ah waxyaabaha aan ka hadlaynay hadda dadkeennu inay caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif ay helaan la daba taagan oo leh diyaaraan u nahay dalkii baan wax ka dhisaynaa ayaa maanta meeshaas lagu weeraray baabuur isqarxinaya ayaa lagu weeraray baabuurta ay saarnaayeen haddee dadaalkaas oo aan u wada taagannaho dadka iyo ciidamadeenna iyo kulli loo wada taagan yahayna meesha wuu yiilay ilaahay muxuu ahay awooddiisana meesha way tiilay runtii dadkii maxaanku idhahdaay axibada ahaa oo noo soo gurmado oo wanaagga nala galay wax dhibahoo gaara ma laha ayagoo badqaba ayaa muxuu ahay ciidamadu intay meesha ka dhaqaajeenay geeyeen hoteelkii ay degganaayeen mana dhaawacmin mana dhimanin marka sidaas ayaa dhagarqabayaashu mashruuc kale oo ay wateen oo ku fashilmay waxa aan horay intaas ka badan oo aan joojinnay runtii ilaahay nagu guulayeyna intaasay ka badnaan waxaa raa marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ogaan dhagarqabayaashu waa nagu dhex jiraan jidkay taagan yihiin baabuurta waddada maraysa ayaa qaarkeed ay wataan maxaanku idhahdaaye orodka iyo dadaalka iyo qaabdarrada waa nagula dhex jiraan waxaan rabaa dadku inay ogaadaan dadaal iyo dagaalaa lagula jiraa kaalintaada ka qaado adiguna oo maxaanku idhahdaay u istaag in maxaanku idhahdaa arrintaas dhagarqabayaasha la fashiliyo sidoo kale waxaa la sheegay in qarax kale oo maanta uu ka dhacay dhinaca degmada daynayle ee magaalada muqdisho inkastoo waxyeeladiisa aan si rasmiya loo sheegin waxaana qaraxaasi lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya wuxuuna qaraxaasi uu ku soo beegmay xili madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqanayay degmadaasi oo dhowaan isbeddel lagu sameeyey maamulkeeda laguna tuhmayay in xarakada al-shabaab ay fadhiisimo xooggan ay ku leeyihiin deegaanadaasi qaraxyadani ayaa yimid maalin kadib markii wadooyinka muqdisho dib loo furay iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay wadooyinkii xirnaayeen kadib markii loo xiray sababo amni oo dowladdu ay sheegtay inay ka hortegaysay qaraxyo ku soo socday magaalada muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho haddaba qaraxyadaasi ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu faahfaahin ku saabsan ka wareysanay afhayeenka madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow wariyahayaga saare cabdi axmed oo washington joogta ayaa khadka telefoonka kula xidhiidha waxayna ugu horreyn weydiisay in weeraradan lagu tilmaami karo iyo in kale in weli howlgalladii magaalada amnigeeda lagu sugayey aanay miro dhalin
maya waxaa la dhihi karaa howlgalkii muddadii muddooyinkii lasoo dhaafay afarta casho shanta casho socday wuxuu ahaa mid runtii yareeyey khasaarihii shacabka ku dhici lahaa oo waxaa jiray warar oo qolooyinka intelligencigu hayeen oo sheegayay in kooxaha nabadiidku ay damacsanaayeen magaalada muqdisho inay maaragtay burbur oo aan maaragtay yareen ka geystaan tii waxay keentay in dawladdu ay amarto hay-adaha amnigu inay heegan afar iyo labaatan saac ku jiraan dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyana la yareeyey waa dareemi karna culeyska shacabka ku imaanayay laakiin waxyaalaha laga hortegaya waxay ahayd wixii maanta dhacay oo kale tanna waxay tusaysaa sida ay kooxaha nabadiidku arrintooda isugu soo ururtay in qarax iyo ismiidaamin iyo in shacab la laayo marka tan waxaan odhan karnaa waa tusaale in hay-aduhu ay aada u shaqeeyeen maalmihii lasoo dhaafay wax badan oo intaan ka dhib badan shacabka gaari lahaana ay badbaadiyeen waayahay wafdiga khadar ee la socday ee kolonyada baabuurta ah ee la weeraray xaggee bay ku sugan yihiin wafdigu waxay joogeen magaalada muqdisho dee waxay maaragtay number afar agteeda bay ahayd meesha uu ka dhacay shilku waana nasiib daro inay bilaabatay in baabuur qarax iska soo buuxiyey uu soo beegsado baabuurtii maaragtay mas-uuliyiinta ma filayo inay ogaayeen in maaragtay qadar ay badiya ku jiraan laakiin un inay waxay islahaayeen mas-uuliyiintii soomaaliyeed bal ugaarsada tiina ilaa maaragtay mahaddiis dadkii martida ahaa waxba ma gaarin oo maaragtay waa ka badbaadeen qaraxaas isaga ah waana mid tusaysa sida ay dadkan u yihiin mintidnimo ugana go-an tahay inay wax alaal wixii khasaare ay geysan karaan ay geystaan dowladda qatar iyo kuwo kaleba waxa ay isku dayeen waayadan inay taageeraan dowladda soomaaliya weeraradan oo kale oo u muuqanaya kuwo aanan ammaanka si rasmiya magaalada muqdisho aanan gacanta ugu jirin dowladda inteeda badan ma laga yaabaa inuu waxyeello ku keeno sumcaddii dowladda ay ku lahayd dalalka doonaya inay caawiyaan soomaaliya maya waxay tusaysaa in maaragtay kooxaha nabadiidka aysan dhammaan inay maaragtay weli doonayaan inay argagax shacabka isgeliyaan waxay tusaysaa inay laba jibaaraan dadaalku ay dowladda iyo shacabka ku taageerayaan arrintanna waa mid maan isleenahay waxa weeyaan waa caalamkay si fiican ugu soo jeedinaysaa in soomaaliya aysan dibna u noqon karin dowladda rasmiga ah iyo nidaamyada iyo horumarka ay gaartayna ay u baahan yihiin in lasii taageero marka tan weliba waxaa tusaale u ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta oo falalkaas qaraxyadaas dhaceen ayuu ku dhiiraday inuu shacab u tago maaragtay degmada daynile shacabkii kula soo hadlo meel fagaaro ah iyadoo ujeedada tahay in la tuso dadka kan inaysan qaraxyada ay sameynayaan aysan argagax gelin karin shacabka oo shacabkii ay danahoodana qabsan karaan islamarkaana maaragtay madaxdoodii soo dhaweyn karaan waayahay cabdiraxmaan yuriso haddaaban kuu raaco sida aad leedahay degmada dayniile ee gobolka banaadir ee maanta uu booqday madaxweynaha waxaa isla goobtaasi lagula beegsaday qarax la leeyahay wuu ka horreeyay daqiiqado oo horaa loo sii diyaariyey qaraxaas ayaa wax ku noqday hal askari baa ku dhaawacmay qarax weyn ma ahayn kaas iyadoo taas la ogyahay ayuu madaxweynuhuna ku dhiiraday in loo baahan yahay in shacabka la gaaro loo tago goobaha ay joogaan la tuso in maaragtay kooxahan aysan hor istaagi karin habsimo socodka adeegyada bulshada ay dowladda ku howlan tahay iyo gaaridda ay shacabkeeda gaarayso marka sababta madaxweynaha u sameyn waxay tahay in la tuso dadka kan in waxa kan ay sameynayaan aysan u joogsanaynin howlaha muhiimka shacabka ay dowladda u hayso ujeedaduna tahay in ummadda laga saaro dhibkan maaragtay ay kooxahaasi doonayaan in lagu sii jiro ee qaraxa ugu weyn ama waxyeelada ugu badani maanta geystay waxa uu ka dhacay ee agagaarka isgoyska namber afar ee magaalada muqdisho ee tirada dadka wax ku noqday dowladdu maxay kala socotaa runtii dad badan oo maaragtay ama meesha marayay ama gaadiid kale ku socday iyo dad dhaawacmay iyo dad dhintay intaba waa isku jiraan hay-adihii amniga baa ku howlan oo isbitaaladii tegaya oo dadkii tirkoobkii sameeyaya ujeedadana ay tahay inta dhaawac ah in la maaragtay ay helaan caafimaadka rasmiga ahaa dadaal walbana dowladda u gelaysa inta dhimatayna waxaan maaragtay dowladda tacsi u diraysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoysaska ay ka geeriyoodeen uwa gacan ka gardaran baa dishay gacan ka xaq badan dad shaqadoodii iyo howlmaalmeedkooda iska socda in la qarshiyo runtii meelay diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed midna uga jirto ma jirto wixii faahfaahin dheeraadana hadhow marka iyo hay-adaha amniga soo dhamaystiraan warbixintooda ayaa la heli doonaa
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo isagoo jooga magaalada muqdisho qadka telefoonka ugu warramaya waryahayaga saara cabdi axmed oo washington joogta